munaasabadda daahfurka kuliyado cusub oo lagu soo kordhiyey faraacyada jaamacadda balasma ee galmudug ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug munaasabadda shaacinta kuliyadaha kale ah xanaanada xoolaha shareecada iyo qaanuunka iyo sidoo kale beeraha ayaa waxaa ka qaybgelay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug bahda waxbarashada ardayda jaamacadda iyo marti sharaf kale axmed muxudiin hiraabe oo ah maamulaha jaamacadda qeybta deegaanada galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyey kuliyadaha ay kusoo kordhiyeen jaamacadda balasma jaamacaddu jaamacadaha kale ee dalka ku yaal waxay ugu gedisantaha waxay tahay jaamacaddu waa centralized marka laga hadlaayo oo ah maamulkeedu waa hal shahaadadu way midaysan tahay ardayga ka qalin-jibiya baydhabo ardayga ka qalin-jibiya kismaayo ama beledweyne ama dhuusamareeb isku shahaado waaye ruraantii marka laga soo hadlaayo kuma qorno ardaygaas beledweyne ka qalinjibiye kuma qorno ee waxay ku qoran tahay balasma university caawa waxaan u madansannahay saddex faculty oo qayb ahaan ka harsanaa facultiyada ay jaamacadda dhigaysay sanadihii u dambeeyey run ahaantiina maanta aan rajaynayna semesterka markaan aan furayna waxay tahay waxaa u diyaarsan ardaydii soo selagti garaysay inay kuliyadahaasi bartaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada galmudug xasan cabdulaahi cascasi ayaa ardada ugu baaqay marka ay waxbartaan inay la yimaadaan hal abuur ay noloshooda ku maareeyaan waxaan rabay ardada inay aada warkaas ay u fahmayeen inta halkan fadhiso qof kasta oo waxbarta qalbigiisa kuma jirto inuu wax soo saarto waxaa qalbigiisa ku jirta suu shaqo u heli lahaa man oo shaqaalo u noqola inaad shaqaalo noqotaa wax ka liitaa ma jiraan adiga oo wax lagu soo baray oo intaa soo maray oo la rabay inaad wax bedasho inaad hamiso ood wax u barato inaad shaqaalo noqoto nasiib daro horta ka weyn ma jirto waxaa la yidhaahdaa aabbayaashiin ayaa idinka fiicnaa aabbayaashiin ayaa idinka fiicnaa waxay idinkaga fiicnaan aabbayaashiin weligii shaqaale ma noqon xoolihiisu dhaqan jiray beertiisu fala jiray wuu ka xishoo jiray inuu qof u shaqeeyo adiga marka waxaa bar waxaan bartaa leedaa jaakadaa soo qaadanaya shaarcadaa soo qaadanaya waxaan bartay wiil wax bartaan xaa barat xaa ma aada baran xaa barat xaa soo kordhis shaqaala rabta inaad noqoto soo ma
kuliyadahan ay soo kordhisay jaamacadda balasma ayaa ardada reer galmudug qaar ka mid ah u aadi jireen magaalooyin kale taasoo haatan wixii ka dambeeya meesha ka bixi doonta waxaana ay qeyb ka tahay dadaalada jaamacadda balasma ay la garab taagan tahay ardada jecel waxbarashada